aan ku bilaabay waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray wafdi uu horkacayo madaxa qaramada midoobey u qaabilsan hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r iyo weliba xubno kale oo la socday xubnaha wafdigaasi ayaa imaatinka ujeedadoodu ay ahayd sidii qaxootiga soomaalida ah ee ku firirsan dalalka dariska la-ah soomaaliya dib loogu celin lahaa wadankooda wafdigan ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya fawziya yuusuf xaaji aadan intaasi kadib shir jaraa'id oo isu wada jira u qabteen labada mas-uul ayaa ugu horreyntii waxaa ka hadashay fawziya xaaji aadan waxayna ujeeddada wafdigaasi ka socday qaramada midoobe ee maanta yimid magaalada muqdisho ay kaga hadashay waa qof aad iyo aad soomaaliya u jecel dadkeeda jecel jecel inuu wax ka qabto waxna la qabto dowladda iyo dadka ummadda barakacay iyo qaxootigaba ah wuxuu inoo soo maray ribootyo badan baa loo geeya laakiin inuu indhihiisa wax ku arko wuxuu kaloo tegi doonaa dalalka kenya iyo etoobiya iyo jabuutiba inta wuxuu u marayaa inuu xaaladda ummadda soomaaliyeed ay ku sugan tahay qaxday uu maaragtay wax ka qabto aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxyaalo badan baanu ka wada hadalay shirka soo socda ee qaxootiga loo qaban doono dhowaan intaan sanadku dhammaanin baanu ka hadalay sida dadkaasi markay doonay markay go-aanka gaadhaan qof wax la qasbayaa ma jiro ee qofkii raba inuu soo noqdo sidii loo soo celin lahaa iyo sida ugu fiican ee waxqabadka loo qaban doono looga wada tashan lahaa in laysla sii meel dhigo marka wuxuu maaragtay arrimahaas uu inoogu yimi aad baan ugu faraxsannahay sidoo kale antoni guteres oo ah madaxa hay-adda unid c r oo ka hadlay shirkaasi jaraa'id ayaa sheegay in soomaaliya xilligan ay nabdoon tahay dibna loo soo celin karo qaxootiga soomaalida ah inta suurtagalka ah Afterwards, uh, I will visit uh, the countries where the largest number of Somali refugees are, uh, Kenya and Ethiopia, coming to Somalia. Uh, it is also a moment...
Socdaalkayga Soomaaliya kadib waxaan tegi doonaa dalalka ay qaxootiga Soomaalida ah ku badan yihiin sida Ethiopia iyo Kenya. Waxaan rajeynayaa in mustaqbal aan abuuri doono xaalad suurtagal ka dhigi karta in qaxooti kastoo Soomaaliya uu awood u heli karo in dalka dib ugu soo laabto. Diyaar ayaan u nahay inaan caawi sidii qaxootiga soomaalida ay dib ugu soo laaban lahaayeen dalkooda laakiin ma doonayno inaan barnaamijkaasi uu noqdo mid guuldaraysta aad baad u mahadsan tahay taasina waxay ahayd wafdi uu hogaaminayo madaxa hay-adda qaxootiga qaramada midoobey u qaabilsan qaramada midoobey oo maanta isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ay muqdisho gaareen